nabaadguurka ku yimaada deegaanka dikhowga hawada ku dhaca iyo sunta ka dhalata hadhaadiga wax soo saarka warshadaha shidaalka bacaha weelka caagaga qaarkood iyo kimikaliska lagu arko qaybo ka mida dharka aan tayada fiican lahayn iyo waxyaabo kale oo lagu isticmaalo guryaha ayaa la sheegay inay khatar ku yihiin noolaha kala duwan ee dunida shirarka ka socday magaalada stockholm ee isugu jiray saddex weji oo kala duwan ayaa lagu falanqeynayay dhibaatooyinkaasi iyo sidii wax looga qaban lahaa dad badan ayaa aaminsan in soomaaliya ay ka mid tahay meelaha khashinkaasi lagu qubo amaba la geeyo aqoon-yahano badan ayaa aaminsan in badaha soomaaliya lagu arkay waxyaabo soo caariday oo lagu sifeeyey inay yihiin sun lagu shubay badaha soomaaliya cabdiqaadir cali xuurka waa aqoon-yahan soomaaliyeed oo degan dalka maraykanka waxaanuu ugu horreyn tilmaamay noocyada kala duwan ee dhibaatooyinka deegaanka ee haysta wadamada hore u maray iyo kuwa soo koraya
qolona qolooyinka reer galbeedka qolona qolooyinka wadamada soo koraya isku dhibaatana ma qabaan isku environmentna ma aha qolooyin waxay qaabilsan yihiin oo dhibaatada ku haya chemicalska ay sameeyaan ama deegaanka air pollution wax la yihahdo ama water pollution ama wax waxyaabaha qaabilsan mataqaana ay sheege sunta ay soo saaraan maxaa la yihahdaa warshadaha ayaa mostly ay mataqaana ay sheege western worldka ama reer galbeedku ay aad u kuseysaa ama mataqaana ay qaabilsan yihiin inay ka doodaan environmentgaas inta kale oo dawladaha soo koraya haddii aan u leexano ama dawladaha saddexaad ama africada dhibaatada ku haysa reforestationka ama jarista dhirta iyo nabaad guurka dhulka biyaha oo yaraada iyo roob la-aanta ayaa keenaya mataqaana ay sheegay environmentgaas ayaa u baahan in laga qabto sidoo kale cabdilqaadir cali xuurka wuxuu v o e da u sheegay jiritaanka inay suurtagal tahay in badaha soomaaliya ay ka mid yihiin meelaha la geeyo khashinka iyo sumaha khatarta ah xeebta haddii mar ba hagu daadiyo mataqaana sheego ama xeebaha dhexdeeda ilaa iyo laba boqol oo mayl lagu duugo mar un bay soo baxayaan baaraliskaas ama suntaasay soo bitaacaysa markaasi dadka waxu dhamaysa hadda cudurrada laga hela soomaaliya cudurro laga aqoonay maaha labaatan sano soddon sano ka hor waxyaabaha cusub oo keenay cudurradana waxay kamid yihiin sunta lagu daadinayo oon cidna aysan mataqaana u abayeelayn oo cidna controlayn mana qabno mataqaana ay sheege mariin mataqaana ay sheege gaaris oo ilaaliya badaha oo waxyaabahaas lagu daadinayo ilaaliya geesta kale cabdiqaadir xuurku wuxuu tilmaamay in baabuurta badan ee aan haddana cidi ka warqabin fayoqabkooda qiiqa ay hawada ku sii daynayaan ay soomaaliya ku keento dhibaato caafimaad darro wadooyinkii sidoodii waaye wadooyin cusub laguma darin laakiin baabuur ayaa maalmo bala keenaya shan lix toddoba san walba boqol baabuur iska imaanaysa laba boqol oo baabuur iska imaanaysa jidkana waa sidiisii yani emissionkaas baxaya carbon mataqaana monoxidekaas ayaa hawada xeraya runtii cid mataqaana aysa takhasus ku haysata oo waxaas mataqaana seergelaysay ama sheegaysa in hawadaas maalintaas xun tahay oo dadka qaba lasay neefta ama carruurta yararkaa oo uxuuna inay soo bixin iyo hawadii isku qasmaysa ayaa jirta oo mataqaana aan si fiican u bislaanin oo si fiican u gubanin oo hawada gelaya oo dadkii qaadanayaan waxyaaba badana cudurro badana laga helaa oo kansarka uu kamid yahay qodobada ugu waaweyn ee shirkaasi muddadii uu socday lagaga hadlayay waxaa ka mid ahaa sumo inta badan lagu arko dharka kabaha gogasha sida furaashyada iyo barkimooyinka rinjiyada la mariyo gidaarada iyo faanijarka iyo weliba weelka wax lagu cuno dhammaan agabkaasi qaar ka mid ah oo laga sameeyo hadhaadiga warshadaha shidaalka iyo waxyaabaha ka yimaada qashin qubka oo dib loo farsameeyey in ay dhammaantood keeni karaan khatar caafimaad